okeeyaha muxuu yahay micnihiisa isha waa la fiiqay in dabeesha iyo sigada ku dhacda lama ogolo waa in la xirto ilaa isha ay ka basanayso waa inaad ka xidhato mashruucan ay fulinayaan muxsiniin soomaaliyeed oo jooga waqooyiga maraykanka iyo qaybo ka mida kanada ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya in ka badan shan boqol oo qof oo qalliin indhafiiq lacag la'aana loo samaynayo suuba nuurooda waa waan bogsooday shaney shalay markaan ku imaanaya waxba ma arkaynin alxamdu alshukur hadda warkaa gacmahaada waan arkaa meel walba waan dad kale qulquli waan arkaa boqorkaa mahad iskale meejaad meertiinba meel abshiraha idinka dhig qaar ka mida dadka indhaha loo fiiqay ayaa muujiya dareenkooda waxaa la dhahaa adoon siyaad cabdi dadka waxaan ka mid ahaa indhaha loo fiiqay runtii muddo dheer bay ugu qaadatay inaan isha fiiqdo dhaqaalihii baa zaa'id ee fiiqitaanka haddii la dhaho waxaan u mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay kuwii sadaqada la baxay ee intan oo khalqiga muslimiina meesha isku imatay ku bixiyey yaan ku mahad celinaynaa sadaqadoodina inuu ilaahay meeshii ay la rabeen uu gaarsiiyo maanta indhihii baa noo wada furan annagoo boqol dhan baa hadda inta joognaa boqol ookeelo waaweyn baan wada qabnaa waxaana kaloon codsanaynaa weli haddii ay awoodaan reer north america masjidul ciisa ibnu maryam iyo saaxiibadii reer canada waan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa inay weli sii wadaan ya maxamed faarax baa leedhahaa waa ilaahay baan horta mahad u celinaynaa awalka dadkii tabarucan noo fidiyey dal iyo diyad meelay joogaanba way mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa indhihii baa naloo fiiqay wax baana ku aragnay ilaahay baa mahaddaana iska leh dadkii noo fiiqay baana mahaddaa iska leh waana u ducaynaynaa inay waxay doonahayaanoo khayr oo dhan alla siiyo waxay u mahad celiyeen dadkii hirgeliyey qalliinkan
magaceyga aamina aadan xaashi baa la dhahaa waan mahad celinaynaa ilaahay intii daawada noo keentay khayr iyo barako allaha siiyo allaha barakeeyo way iyar xanuunaysaa laakiin wax baan ku arkaa marka laba sanay isha idansanayd aan waxba ku arki la'aa marka intii noo keentay daawadan khayr iyo barako allaha siiyo ilaahay ha barakeeyo waan u ducaynaynaa qaar badan oo ka mid a bukaankan sanooyin waxba maysan arkin balse hadda waxa u bariyay waa cusub sida ay sheegeen aawo sadiiq yuusuf boqolkiiba boqol iyo walaalayaal waa mahadsantihiin dadkii kor waxaan noogu soo asaasi idinkii oo inta haddaan noogu howlgalay oo haddaan naga hagarsanin waa u mahadnaq waa idin mahadnaqdi ilaahay barako iyo ziyaadaha idiin siiye indhaha wax baan ka aragnay laba sana aniga naftay ishi ma xanuunaynin waa aragtida unaa un laga mideeyey alxamdulilah haddaan wax kasta waa arkoohayaa waxaa la dhahaa cali cabdi axmed indhihii baa noola fiiqay oo hadda idinkaa la arkaayo beecan sheeg idinka meesha idin amerika ee inaan arkay u dhowdaayo marka indhihii waa fuul bay noo noqdeen barnaamijkan oo soo bilowday sanadkii laba kun sagaal iyo toban ayaa waxaa maalgeliyey qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ka dhoofay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab magacayga waa ibraahim bashiir axmed oo ku nool dhagaxleey dadka indhaha noo fiiqay oo qurbaha aaday waan idin duceeyey insha allaahu allaha idin barakeeya ubadkiinna baari allaha idinkaga dhiga gaalada sharkeeda allaha idinka qabto doctor cabdiqaadir maxamed maxamuud waa hormuudka kooxda hirgelisa adeegan muhiimka ah waa maalinkii labaad oo aan fulinayno mashruucii bilaashka indhaha loogu fiiqayey inta degan agagaarkan saddexda xero iyo dhadhaab oo deegaanka runtii waxaan marka hore mahad u celinaynaa allihii suuro geliyey in ay dhacdo arrintan waa sanadkii lixaad oo aan halkan imaanayno sanadkii aan bilownay laba boqol baan ku bilownay waxay ahayd laba kun iyo sagaal iyo toban sanadkan waxaa weeye laba kun iyo labaatan iyo afar waa sanadka lixaad baan wadnaa waxaa suuro geliyey oo ilaahay ka sokow oo maalgeliyey soomaalidii isu tashatay ee deganayd north america iyo qaar ka mida canada iyo qaar yar oo ka mida oo muslimka nala degan waddanka uu ka mid yahay sida nin loo socdo hadda uu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay dhallinyaradii ka dhoofay xeryaha balse isku xilqaamay xasuusta iyo u danqashada danyar badan oo xeryaha qaxootiga daris ku ahaan jireen mashruucan ma maalgeliyo dowlad ma maalgeliso wax mataqaana hay-ada ma maalgeliso waxaa mashruucan uu ku shaqayn laha ilaa iyo lix sano waa soomaalidii isu tashatay deganay saddexda xero ee dhadhaab iyo qaar ka mida northstan iyo soomaali kale oo iyana deeqbixiyaala oo mataqaanaa ku ku sadaqaystay xoolahooda bixiyey ilaahay wuxuu markhaati ka yahay in aan lacagtii aad noo dhiibteen aan ku wareejinay dhakhaatiirtii dhakhaatiirtana wuxuu ilaahay markhaati ka yahay bukaankannaga inay indhaha u fiiqeen waad ku- waad ku mahadsan ilaahay ma hadda iskale marka koowaad marka labaad waxa ma hadda iskale inta ka qayb qaatay wuxuu u mahadceliyey dadkii hawshan ka qayb qaatay dad badan baan u gurmaday oo hawshan wada ilaa iyo bilowgeeda ilaa ilaa yowm alhadaam ilaa maanta Een, qarashkii aad soo bixiseen sadaqadii aad la baxdeen waxay gaartay in loogu indhaha loogu fiiqo oo indhaha loogu daaweeyo dadkii tabaaleysnaa ee u baahnaa ee waddankan la deganaa hooyadeen aabbaheen iyo waaladeen aad baad ugu mahadsan tihiin intii hawshan nala waday hawshan nala shaqaysay intii eh, qarashkooda bixiyey hooyo iyo aabbo wiil iyo walaal looma kala harin hawshan runtii dad badan baa annaga og- ognahay markaan u tagno guryaha ku garaacno inay iyaga iyagoo ilmaynayaan sadaqada la baxaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab